qaar ka mid ah nabadoonnada ka soo jeeda deegaano hoostaga gobolka hiiraan oo ay ka mid tahay deegaanka laanacadaad ayaa warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in ay ka cabanayaan isbaarooyin yaala deegaanka la yiraahdo laanacadaad oo ka tirsan gobolka hiiraan ee soomaaliya waxgaradkan ayaa cabashadooda u jeediyey maamulka hirshabeelle iyo kan gobolka hiiraan iyo sidoo kale maamulka galmudug iyo guud ahaan bulshada deegaanka iyaga oo sheegay in isbaarooyinkaasi ay dhibaato xoogan ku hayaan dadka wadada mara iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaan la hadlaynaa dowladda soomaaliya iyo culummada soomaaliya iyo khaasatan gobollada culummada joogtaya dowladda qayb walba waxaan hormarinaynaa hirshabeelle madaxweyne xuseen cali xuseen guudlaawe iyo wasiir dowlaha wasiir xiirane raggaasaan u hormarinaynaa waxaana ugu hormarinaynaa meesha aan joogna waa hiiraan waxaana ugu haystaa dhibaato ayagu ay kana hadli karaan inay xalliyaan ay awoodaan ayagaan u hormarinaynaa dadkay adeegsadeen ha adeegjiyaano dadkay soo diri lahaayeen ha u soo diraan isbaaraa taal aqalada dhexdooda waxaan ka cabanaynaa waa iyada cabsi ilaahayna kuma taallo cise islaamna kuma taallo mooryaanaa dhigatay markay dhigatana dhibaatay waddankii ku beertay waddankii dhibaatada ay ku beertaan ka cabanaynaa aad iyo aad waxaan ugu codsanaynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrintaas in aad wax nooga kaga qabto deegaankii annagoo ah oo deegaankii ah waxaan ka rabnaa dowladda federaalka isteediyada hirshabeelle oo madaxweyne cali guudlaawe u horeeyo oo degmooyinka ay u dambeeyaan iyo galmudug oo aan dhalashadana isla wadaagno dhaqankana isteediyadu ay xoogaa ku kala duwan yihiin laakiin aan la yac badan tirsayno inay nakaabaan aan ka rabno aan waxaan ka rabnaa in isbaaradaas nala ka qaado dadkanagii waa layskula waa laysaga hor keenay aakhiradannadii waa lagu dhunshay sidaasaa ka dhacda ummaddii masaafurka ahaydna waa lagu dhibaateeyey degaan haddaan nahana cid aan u oggolnahay inay meeshaas isbaaro dhigto oon ka aqbalaynaa ma jirto dhowr mar oo hore ayaa deegaanka lancadaad oo gobolka hiiraan ka tirsan waxaa laga sheegay isbaarooyin waxyeelo loogu geystay dadka waddada mara arrintaasi oo horey waxgaradka deegaanku ay sheegeen in wax laga qabtay isbaarooyinkan soo cusboonaaday ayaana saameyn xoogan waxa ay ku leeyihiin dadka musaafirka ah iyo bulshada deegaanka oo dhibaatooyin xoogan kala kulma jidgooyada